horyaalka ingiriiska talow arsenal iyo manchester united maxaa qabsaday isla wakhtigaas waxaan eegi doonaa horyaalkii talyaaniga oo dib u bilowday bal haddaba aan ku hor marnaa horyaalka ingiriiska arrintaas ayaa waxaan ka waraystay maxamed xaaji xuseen raagi oo ku sugan waddanka swiden ee maxamed sida la ogsoon yahay ciyaarihii dhexeen labadii maalmood oo lasoo dhaafatay horyaalka ingiriiska ciyaarta marka aad loo xiisaynaya oo aad loo sugaya waxayd ciyaartay dhex martay arsenal iyo liverpool bal faahfaahin naga sii ciyaartaas sida ay u dhacday taageeraalka arsenal waxay aad u rajo qabeen inay safartan bal ay ciyaar fiican tusaan isla wakhtigaasna ay badiyaan waa sidaa sheegtay bashkas kooxda ganars iyo taageerayaasheedu rajo weyn ayay qabeen kadib markii labadii kulan ee bilowga ahaa ay wada cadkaadeen oo ay lix dhibcood keenaan iyagoo rikoorka boqol kiiba boqol ah la wadaagaya kooxda liverpool balse waxay wajaheen kulanka saddexaad isla kooxda liverpool waxay tageen garoonka anfield kooxda liverpool ayaana dabcan iyagoo moodayey ama islahaa ama filayey maadaama ciyaaryahano badan ay keeneen inay dhinaca kale u bedeli karaan ama u wareejin karaan natiijadii ceebta badnayd ee dhammaadkii sanadkii hore sidoo kale ka qabsatay gegada anfield ee shanta iyo halka ahayd waxay keliya ku guulaysteen inay laba ka soo jaraan oo saddex iyo hal ayaa waxaa ku diiratay kooxda liverpool oo ah kooxda ilaa iminka boqolkiiba boqol ku wada muujinaysana inay tahay koox aan lagu soo degdegi karin marka ay timaado u tartamidda horyaalka e p l oo laakiin nasiib xumo ah koob aanay qaadin tan iyo markii uu magacaas qaatay sagaashan iyo labadii kooxda arsenal taageerayaalka aad bay ugu rajo qabeen xagee bay wax ka halaabeen oo markaa natiijadaas marka ay ku imaaday runtii horta kooxda waxaad moodaa in niyad ahaan aanay diyaar ahayn sidoo kalena waxaad moodaa ciyaaryahanada kooxdu marka la eego guud ahaan ama qof qof loo tiriyo ma xuma in badan waxaa eedda la saaraya macalinka oo laleeyahay ciyaaryahano wanaagsan ayuu kayd geliyaa markii uu kulan adag ciyaarayo sidoo kale waxaa fashilmay daafaca khaasatan ciyaaryahanka dhowaantan kasoo wareega kooxda bluis lewis oo uu si xun ugu falacday ciyaaryahanka maxamed salaax meel kale markaad ka eegtid kooxda arsenal sidoo kale aad bay u khasaaro badnayd dhinaca weerarka oo dhowr maroo ay dardareen ciyaaryahanada qalbiga daafac uga ciyaara kooxda liverpool ee matib iyo van dick waxaa muuqanaysa inay fursado badan laftoodu khasaarinayeen marka waxaad moodaa arsenal in ay culays ku hayso caqliyadda ay dul saartay sanadihii ugu dambeeyey oo isxigxigay oo aanay ahayn koox u tartanta horyaalka dalka ingiriiska iyadoo dad badan aaminsan yihiin dhibaatada arsenal inaysan farsamo iyo lacag keliya ahayn ay sidoo kale mid niyadeed ay tahay oo ay la qabsato kooxdu in aanay ka mid noqonin kooxaha u tartamaya horyaalka oo iminka u muuqda mid sanadahan kusoo koobmaya labada kooxood ee reer waqooyi galbeed ee liverpool iyo manchester city maxamed kasakow arsenal isla wakhtigaas waxaa ciyaar aad u xiiso badan dhex maray manchester united iyo crystal palace ayakana maarata waxaa la filayay sidaa u dhacday si kalaa la filaya soomaha si weyn kooxda manchester united waa kooxaha dad badan aaminsan yihiin in ruuxdeediiba ay raacday macalinkii weynaa ee sir alex ferguson oo tan iyo markii uu ka howlgabay ciyaaraha ay kooxdaasina ka howlgabtay inay u tartanto horyaalka dalkaas ingiriiska kulankii crystal palace wuxuu ahaa kulan ugu yaraan markii dhinaca warqadda laga eego taageerayaasha manchester united oo quran ma ahan xitaa taageerayaasha kale ee kasoo horjeeda ay aaminsanaayeen in ay manchester united ku doodi kartay dhibcahaas nasiib xumo ma dhicin oo kulankaas kooxda manchester united oo soo bandhigtay bandhig daalaadhac ah marna saxan marna khaldan in badanna ay dhibaato ka haysato motoorka ama halka laga soo saaro goolasha ay kooxda u baahan tahay inay dhaliso ee khadka dhexe waxaa muuqanaysay in mar kale ay rigoore khaldeen kulankii labaad oo xiriir ah iyadoo ninkii markii hore gool rigoorahii cunay kulankii wolverhampton wanderers maahane ciyaaryahan kale ee marcus rashford uu cunay rigoore runtiina uu ku bixiyey sicir aad qaali u ah waayo waxaa aad u cambaareeyey oo baraha bulshada ugu caayay taageerayaasha kooxda manchester united welibana cunsuriyad kula kacay marka manchester united lafteedu waxay ka mid tahay kooxihii arsenal oo kale kula tartami jiray horyaalka takliidiyan ama soo jireen ahaan balse sanadihii dambe ay ka taalay ama ka jiiftay sidii aan horeyna warbixin ugu sheegnay isla b b c da kulankii afar iyo eberta ay ku dhufatay kooxda chelsea waxaanu sheegnay in manchester united inay soo noqotay ama soo kabatay iyo in kale ay caddayn doonaan kulamada xiga kulamada xigana dabcan way ku markhaati furaan manchester united in aanay weli wax badan iska bedelin marka runtii natiijo xumo ayay kala laabatay gurigeeda ayaa waxaa ku garaacday kooxda crystal palace waana waana runtii ciyaar ay aada u adag tahay in natiijadeeda ay laqaan taageerayaasha manchester united maxamed dhinac kale waxaa bilowdan horyaalkii talyaaniga maxaad kala socotaa arrimahaas horyaalka talyaaniga ayaa uu bilowday toddobaadkan oo kamid a horyaalada waaweyn ee qaaradda yurub walow tobankii sano ee lasoo dhaafay uu san ahayn horyaalkii lagu yaqaanay oo wax badan hoos u dhacay haddana sanadihii yaraa ee dambe ilaa muddo saddex sano ah wuxuu wadaa soo qaabasho uu fikta sare mar kale usoo socdo waxaa toddobaadkan badiyey dhammaan kooxaha waaweyn marka laga reebo kooxda ac milan oo iyadna ay haysato cilad aan aada uga fogeyn midda haysta manchester united oo kale waxaa soo garaacday kooxda udinese oo hal iyo eber kaga soo adkaatay kooxda yuventus iyo kooxda napoli iyaguna way badiyeen oo iyaguna talyaaniga ugu jira booska liverpool iyo arsenal halka kooxda inter milan la filayo in ay caawa ciyaarto waxaa sidoo kale gurigeeda lagula dhegay kooxda roma oo saddex iyo saddex gashay balse waxaa sanadkan ku cusub in ciyaaryahanadii horyaalka talyaaniga ku guulaysta abaalmarinada fasalkii tegay ay xiran doonaan baajaj gaar ah waxaana kamid ah fabio qualyarella oo gool dhalinta lix iyo labaatan gool ku qaaday waxa talyaaniga looga yaqaano coba canoniere sidoo kalena goolwalaha inter samir handanovich daafaca napoli ee africa senegal u dhashay khalidu kulubali iyo laacibka khadka dhexe ee lazio sergey milankovic savich ciyaaryahanka jokerka yuventus cristiano ronaldo sidoo kalena laacibka isna baajka xiran doona waa xidiga ugu wanaagsan laacibiinta da'da yar ee nicolo zaniolo oo ciyaar kooxda es roma